دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada rundurgood ee gobolka shabeellada dhexe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaday xero ciidan oo gobolka bokool ay kaga sugan yihiin ciidamada xabashada ethoobiya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray qaraxyo lagu dilay toddoba iyo labaatan isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellada hoose waxaa sii xoogaysta nacaybka ay dadka ameerikaanka u qabaan diinta islaamka iyo muslimiinta iyadoo gudaha waddankaas mar kale lagu gubay masaajid maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis dhex dhigay beelo walaalo ah oo dagaalku dhex maray deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada rundurgood ee gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada rundurgood ee gobolka shabeellada dhexe waxay shala gelinkii dambe qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaas ciidamada ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay qaraxa lagula beegsaday rundurgood halka sidoo kalena saddex kale ay ku dhaawacmeen ciidamadii ka tirsanaa dowladda federaalka ah islamarkaana ku sugnaa degmada rundurgood ayaa xalay isaga cararay degmada waxaana ay xala ku hoydeen meel laba kilomitir u jirta degmada rundurgood iyagoo ka cabsanaya weeraro mar kale kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bokoolna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada ethoobiya ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamadan shisheeye gaar ahaan xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bokool halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faah-faahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xabashada ethoobiya ee weerarka la kulmay ma ahan markii ugu horreysay oo ay weeraro hameendheelmada la kulmaan ciidamada xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada waajid maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray qaraxyo lagu dilay toddoba iyo labaatan isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo maalintii shalay ka dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya maxamed cali aadan bayaankan oo uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay qaraxyo lagu dilay toddoba iyo labaatan askar cadow ah oo ka dhacay duleedka marko qaybaha hore ee bayaanka ayaa lagu yidhi iyadoo laga duulaya amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaca diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu maanta fuliyeen weeraro qaraxyo ah kuwaasoo lagu beegsaday kolonyo isugu jirta saliibiyiin iyo murtadiin kuwaasoo ku socdaalayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kolonyadan cadowga ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay sirdoonka mujaahidiinta dhaqdhaqaaqooda sahan iyo kormeer joogto ah ku hayeen ayaa kasoo kala baxay degmooyinka marka iyo jannaale ee wilaayada shabeellaha hoose waxayna allaah fadligiis ku dhaceen dabinnadii loo dhigay xilli ay marayeen deegaanka ceel wareegow ee duleedka degmada marko intaasi kadib war-saxaafadeedka ayaa si faahfaahsan u soo gudbiyey qaabka qaraxyadan saddexda ah loola beegsaday ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka waxaana lagu yidhi qaraxa koowaad waxa uu haleelay gaari nuuca tawga ah oo ay la socdeen ciidamada saliibiyiinta yuganda halkaas ayuuna ku basbeelay waxaa qaraxaasi ku dhintay shan askari oo yugandhees ah waxaana ku dhaawacmay hal askari qaraxa labaad waxa uu haleelay gaari nuuca xamuulka ah ee ciidamada qaada kaasoo ay la socdeen maleeshiyaad riddo ah gaariga halkaasi ayuu ku burburay waxaana dhintay shan iyo toban askari oo murtadiin ah dhaawacana waa saddex askari qaraxa saddexaad waxa uu haleelay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhintay toddoba askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay shan askari oo kale isugeynta dhimashada gaartay cadowga ee ka dhalatay qaraxyadaas isxigxigay waa toddoba iyo labaatan askari kuwaasoo shan ka mida ay yihiin saliibiyiinta yuganda halka laba iyo labaatanka kalena ay yihiin maleeshiyaadka riddada dhaawaca guud ee cadowga soo gaaray waa sagaal askari oo mid ka mida uu yahay saliibi yugandheys ah halka siddeedda kalena ay yihiin maleeshiyaadka murtadiinta khasaaraha dhanka gaadiidka ee cadowga soo gaaray waa saddex gaari oo burburay kuwaasoo mid ka mida ay lahaayeen saliibiyiinta yuganda halka labada kalena ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa sidoo kale lagu yidhi waxa ay mahadoo dhan u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala oo suuro geliyey beegsiga cadowga isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka hanaqaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda soomaaliyeed hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
waxaa sii xoogaystay nacaybka dadka amerikaanka ay u qabaan diinta islaamka iyo muslimiinta iyadoo gudaha waddankaas mar kale lagu gubay masaajid maxamed ciise ayaa ka warramaya magaalada minneabolis ee dalka maraykanka waxaa lagu gubay masaajid ay ku cibaadaysanayeen dad muslimiin ah masaajidkan ayaa ku yaalay magaalada minneabolis mana la soo sheegin khasaare nafeed ee ka dhashay balse waxaa hakad gashay cibaadadii lagu gudinayay masaajidka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana la arkayaa jamaacada masaajidka ku xirnayd oo ku tukanaya meel bannaan ah mid ka mid ah imaamyada masaajida magaalada minneabolis ayaa arrintan ku sifeeyey inay tahay mid islaam naceeb ah islamarkaana ay muujiyaan taxadar dhacdadan masjid tawxiid ee masaajidka walaalaheena oromada ay leeyihiin maanta ayaan maqlay inta aad maqasheen oo dadka la soo wada gaartay baan maqalnay in la gubay ilaa siddeed iyo afartan iyo shan daqiiqo wakhtigaas in la gubay booliiska magaalada ama mataqaanaaye qolada dabdamiskana in ay qireen inay tahay arrin ulakac ah oo mataqaanaa aarsan ah ama gubid urakaca inay tahay intaas ayaan ka warhaynaa lana cambaareeyey dhacdadaani shaki kuma jira islaam naceeb inay tahay waxaana waa wax soo noqday sidoo kale wuxuu sheegay in isbuuciyadii iyo bilihii lasoo dhaafay la beegsanayay masaajida ku yaala dalka maraykanka
asbuucii lasoo dhaafay jimcadii hadda lasoo dhaafay waxaa la weeraray masaajidka st paul asbuucyadii ku yaalla sunna la yidhaahdo asbuucyadii kasii horreeyey waad ogeyd waxaa la gubay laba masjid oo midna toniforka u yahay midna masjiduraxma ku yaala south minneabolis uu yahay kuwo kalena waa ka sii horreeyeen marka arrintan arrin iska dhacday ma ahan waa arrin islaamnimo naceeb ah oo dagaal ah oo mataqaanaaye nidaamsan weeye weli assessmenti iyo qiimayn baa socota laakiin kolley dabka dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey masaajidka inta aan ka warhayno annaga waxaa nooga qorshaysan kow in aan mataqaanaayey aan dadka wacyigelinno in aan taxadarno inaan kor u qaadno masaajida sekuuritigooda dalalka maraykanka iyo yurub ayaa si aad ah loogu beegsadaa masaajida iyo dadka muslimiinta ah lagumana tilmaamo dadka gubaya masaajida iyo kuwa dadka muslimiintaha dilaya inay yihiin argagixiso qasimga musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis dhex dhigay beelaha daa'uud iyo wacaasle ee ka tirsan qabiilka abgaal kuwaas oo dagaalla ku dhex mareen deegaana hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya kulan muddo koob iyo toban maalimood ah socday islamarkaana ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qismiga musaalaxada iyo sidoo kale nabadoono cuqaal iyo waxgarad ka tirsan beelaha wacaysle iyo sidoo kale daa'uud ee abgaal kulanka oo ahaa mid muhiim ah ayaa waxaa gogoshiisa lahayd islamarkaana fidisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qaybtooda musaalaxada waxaana hadafku ahaa in lagu heshiisiiyo beelaha daa'uud iyo wacaysle kuwaasi oo daris ku ah qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe islamarkaana uu dhex maray dagaal sababay gacanka hadal dadna ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen koob iyo toban maalimood kadib uu kulanku socday kadib waa la soo gebagabeeyey iyadoona halkaasi laga soo saaray bayaan ay si wadajir ah ugu saxiixan yihiin qismiga musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale waxgaradka iyo nabadoonada beelaha abgaal ka tirsan bayaan dhowr qodob ka kooban ayaa halkaasi laga aqriyey kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha daa'uud iyo wacaysle oo ka wada mid ah qabiilka abgaal cismaan kuwaasoo ay hor kacayeen labadooda nabadoon kana dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan deegaanka shaw ee degmada jalalaqshi shirkaasi oo ay daadihinayeen guddi ay xarakada u xil saartay shirkaasi oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood khilaafkaasi oo dhul iyo dhiig lahaa wadahadal dheer iyo isu jiidjiid kadib waxay ku heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyey oo dhimasho dhaawac iyo dhulba lahaa dhimashadaas oo ka koobnayd toban qofood oo sagaal laga dilay beesha daa'uud halna beesha wacaysle halka dhaawacuna uu yahay sagaal reer daa'uud ah iyo sideed wacaysle ah sidoo kale bayaanka waxaa ku xusnayd qaabkii loo maareeyey dhiiggii ay kala galeen beelaha daa'uud iyo sidoo kale wacaysle iyo habkii loo maareen lahaa dhulkii ay isku qabsadeen
waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada in maxkamadda shareecada islaamiga ah lagu xukumo waxaana ka soo baxay dhammaan isdaar maxkamadeed oo qof kasta oo loogu xukumay boqol halaad oo geel ah laguna qiimeeyey hashiiba afar boqol oo doolar namber labo wakhtiga lagu bixinaya waa toban bilood oo ka bilaabanaysa kowda bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya kuna ee kowda bisha sideedaad kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya waana saddex fays fayska koowaad waa kowda bisha labaiyo tobnaad dulxaj kun afar boqol afartan iyo afar waxaana la bixinayaa boqol iyo labaatan kun oo doolar oo ay bixinayaan beesha wacaysle fayska labaad waa kowga bisha afaraad rabiicu thalith kun afar boqol afartan iyo shan waxaana la bixinayaa boqol iyo labaatan kun oo ay bixinayaan beesha wacaysle iyo afartan kun oo ay bixinayaan beesha daa'uud oo ah halkii nin ee laga dilay beesha wacaysle fayska saddexaad waa kowda bisha sideedaad ee shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan waxaana la bixinayaa boqol iyo labaatan kun oo dollar ay bixinayaan beesha wacaysle waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka toddobiyo tobankii nin ee dhaawaca ahaay markay soo bogsoodaan insha allah qodobka afraad arrinta dhulka waxaa lagu heshiiyey in loo daayo xayiraadii ay horay u saartay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe iyo dhaqanka abgaal cismaan oo wada jira nabadoonnada iyo odayaasha beelaha daa'uud iyo sidoo kale wacaysle ayaa waxay si diiran u soo dhoweeyeen heshiiskii uu dhex dhigay maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona halkaasi ka sheegay inay dhaqan gelin doonaan qodobadii ay halkaasi ku saxiixeen
gogoshiaan isugu nimiday annagoo ah waxgaradkii beesha daa'uud iyo beesha wacaysle waxaan ku gaarnay heshiis dhab ah heshiiskaas oon ku heshiinay dhiiggii inaan shareecada islaamka ku kala qaadano wixii dhintay toban iyo toddoba dhaawacana haddii dhaawacu soo bogsoodo inaan shareecada ula soo noqon doono heshiis dhaba ayaan ku gaarnay haddaas ilaaha iska leh kabacdina waxaa iska leh walaayada islaamiga oo nagu soo dhex baxday alxamdulilaahi shukriye ee dhiiggii kala joojisay ciidankii kala qaaday qoryihii kala xaraysay alxamdulilah gogol fidisay jundi weyn ku bixisay walaalaha isu keentay anigoo ku hadlaya odayaasha dhaqanka beesha wacaysle gugashaas waxaa noo fidiyey walaayada islaamka ilaahay ha uga jiseeyo gugashaas waxay fidsaneeday kow iyo toban maalmood oo shirkaasi socday waxaa mahad iska leh alla subxaanahu wa tacaala kadibna waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamka ah oo dadkaas walaalkaah oo isdilaayay dhiigoodii kala badbaadisay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaayada wakhtigeeda iyo juhdiga gelisay ayaa mahad leh maantay walaaluhu waxay ku heshiiyeen qodobada walaalaha hore ay u soo sheegeen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwa ballanta rabbi ay ka horgaleen oofiyo almuslimuuna calaa shuruutihim ayuu ahay xadiiska rasuulka rabbigayna wuxuu hore u yidhi owfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu maamulkeedu ka dhisan yahay inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay si deg deg ah inta badan heshiisya u dhex dhigtaa beelaha walaalaha ah ee ku diridha deegaanada ay dariska ku yihiin iyadoona hore uu u dhacay kulamo waaweyn oo lagu heshiisiiyey beela muddo sannado ah isdagaashanaa taas beddelkeeda dowladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada ay dalka ka dhisteen shisheeyaha ayaa intii ay beelaha heshiisiin lahaayeen taa beddelkeeda waxay ka faa'iidaystaan dirarta ka dhexaysa beelahaas iyagoona labada dhinac la kala safta hubkana u qaybiya tusaalaha ugu dhow waxaan u soo qaadan karnaa dhowaan waxaa geyiga soomaaliyeed aad u gelgelay qayladhaan ka soo yeertay beela daris ah oo wadadega degmada warshiikh ee gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo sheegay inay muddo toddoba sano ah dirirayeen islamarkaana ay waayeen wax heshiis dhexdhiga ciidamada shisheeye halkaas ku sugan iyo kuwa dowladda federaalka ay ku eedeeyeen inay horinayaan colaadda halkaasi ka taagan warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa